bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ururka iskaashiga islaamka oo kulan ka yeelanaya xadgudubka yuhuudda ay ku sameeyeen midnimada dalka yuhuudda oo dalal ay ku jirto hindiya ka dalbaday inay aqoonsadaan maamulka somalilan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waqaafta oo kormeer ku tagay qaar ka mid ah isbitaalada loo asteeyey baaritaanka caafimaad ee xujayda sanadkan magaalada baydhabo oo maanta laga dhagax dhigay xaafad casri ah oo laga dhisi doono ku dhowaad shan boqol oo guri dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan maraykanka oo isaga baxay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxa ayaan qodobada warka habeenimo rediyo jawar idinahaya kuwada ugu doorka run haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiyo faahfaahsan waa habeenimo khamiis ah jimcanay soo gelayso sideedda bisha kowaad sanadka laba kun lix iyo labaatan ururka iskaashiga islaamka ayaa kulanka yeelanaya xadgudubka yuhuudda ay ku sameeyeen midnimada dalka sumeeye daahir ayaa inoo faahfaahinaysa ururka iskaashiga islaamkuna waxa ay kulan deg deg ah ka yeelanayaan xadgudubkii yuhuudda ay ku sameysay midnimada dalka wasiirada arrimaha dibadda wadamada ku jira ururka shirweynaha islaamka ayaa shir deg deg ah ka yeelanaya xaalada soomaaliya gaar ahaan aqoonsiga ay yuhuuddu sheegtay inay ku aqoonsatay gobolada waqooyi ee soomaaliya wakaalada wararka sacuudiga ee magaceeda loo soo gaabiyo s b a ayaa sheegtay in kulankan gaar ka ah diiradda lagu saarayo mowqifka wadamada ku jira ururka shirweynaha islaamka ee ku aadan xadgudubka yuhuudda ee madax banaanida dhuleed ee soomaaliya iyo safarkii uu deegaanada somalilan ku tagay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda shirkan oo dhacaya sabtiga soo socda ayaa qorshuhu yahay in laga soo saaro go-aano ay ku mideysan yihiin wadamada ururkan ku jira horey ayaa ururkan waxa ay u cambaareeyeen tallaabada israa'iil ay soomaaliya ku kala qaybinayso qaramada midoobay midooda yurub urur goboleedka igad jaamacadda carabta iyo midooda afrika ayaa dhammaantooda diiday in la kala dhantaalo midnimada iyo wadajirka soomaaliya yuhuudda ayaa dalal ay ku jirto hindiya ka dalbaday inay aqoonsadaan maamulka somalilan burhaan diini ayaa inoo faahfaahinaya wargees la yidhaahdo israa'il hayom oo israa'il ka soo baxa ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu uu arrimaha aqoonsiga somalilan uu kala hadlay dhiggiisa dalka hindiya narendar modi wargeeskan oo soo xiganaya ilo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa sheegay in netanyahu uu kala hadlay ra-iisul wasaare modi inuu dal madax bannaan u aqoonsado gobollada waqooyi ee soomaaliya ee somalilan la yidhaahdo hindiya ayay suurtagal tahay inuu noqdo dalka ama dowladda labaad ee bixisa aqoonsiga madax bannaanida somalilan sida uu ku warramayo wargeeskaanani xiganayna oo israa'iil hayom la yidhaahdo ilaha la xigtay ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha yuhuuddu uu madaxda hindiya ku qanciyey inay u aqoonsadaan somalilan dal madax bannaan iyagoo ka faa'iidaysanayaa xiriirka ganacsi ee hindida kala dhexeeya israa'il iyo sidoo kale waddamo kale oo yuruba badeecadaha hindiya ee yurub loo beecgeeyo ayaa inta badan mara maranbiyoodka baabulmandab waxaanay halis kala kulmi karaan ururka xuutiyiinta ee yeman qaybo ka mid a haatan ka taliya sidoo kale inay fududayn karto iskaashiga la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda ayuu ra-iisul wasaaraha yuhuuddu uu kala hadlay dhiggiisa hindiya nanander mondi oo uu telefoonka kula hadlay wargeeska warkan daabaca ee israa'il hayom layidhaahdo ayaa sidoo kale sheegay inuu ogaaday in ra-iisul wasaaraha israa'il oo isla arrintan la xiriirta aqoonsiga somalilan kala hadlay qaar ka mid ah madaxda dowladaha soomaaliya dariska la ah gaar ahaan etoobiya iyo kenya etoobiya hore ayay somalilan ula gashay heshiis isafgarad bad lagu siinayey oo aysan dowladda soomaaliya ogeyn inkastoo arrintaasi carab weyn ay ka dhalatay dhinaca diblomaasiyadda marka loo eego halka kenyana la tilmaamo inay ka mid tahay waddamada afrika ee loo badinayo inay xiriir la leeyihiin madaxda somalilan israa'iil madaxdooda ayaa wada dadaallo xoog leh oo ay ku doonayaan in dowladaha saaxiibka la ah ay ku qanciyaan ama ay ka dhaadhiciyaan in gobollada waqooyi ee soomaaliya ay u aqoonsadaan dal madax bannaan sidooda oo kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah isbitaalada loo asteeyey baaritaanka caafimaad ee xujayada sanadkan cabdiqaadir shacab ayaa muqdisho ka soo diray wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka ololaha caafimaadka xujayada soomaaliyeed ku howlan ayaa maanta waxa ay mas-uuliyiinta wasaaradda iyo xamladaha kormeer ku tageen qaar ka mid a isbitaalada loo ateeyey inay baaritaanada caafimaad ku maraan xujiyada soomaalida ee sanadkan xajin doona mas-uuliyiintan ayaa kormeerkooda ku tegay isbitaalada soomaaliya sudanees liibaan iyo kaafi oo ka mid ah goobaha loo asteeyey in lagu adeego xujiyada cabdi maxamed guuleed oo ka mid a xujiyada soomaaliyeed ee sanadkan loona adeegay ayaa ka mahadceliyay dadaalada wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka guud ahaan hadda baarisi waa soo marnay alxamdulilaahi si fiican ayaa naloo soo dhoweeyey shaqadiina waa noo dhammaatay si fudud aad baan intaa ugu faraxsanahay in dadka soomaalida loo sameeyo baaritaan oo caafimaadkooda la ogaado intaysan aadin xajka oo halkan tas wasaaradda iyo dowladdu nagu sameeyaan baaris caafimaad xagga aan laga soo celin oo halkaan ayagoo caafimaadkooda la hubo oo qof walba isla socdo oo qof walba wuxuu yahay ogyahay u aado arrintaas aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu soo u soo dhowaynahayaa cabdixafiid cabdulaahi daa'uud guddoomiyaha xamlada alfajri ayaa ugu baaqay xujiyada inay yimaadaan goobaha loo asteeyey si ay u maraan baaritaanada caafimaad xujiyada soomaaliyeed waxaan aad ugula dardaarmayaa maadaama wakhtiga uu yar yahay oo la rabo haddii ilaahay qadaro bishan februari ee nagu soo aadan oo ramadaankiina uu bilaabanayo haddii ilahay cimri lagu gaarsiiyo in dhammaan fiisooyinka xujiyada soomaaliyeed lasoo saaro waxaan ka codsanaynaa xujiyada sharaftale meel kastay joogaan inay baaritaanka maraan oo shahaadada caafimaadka soo qaataan maadaama fiisadooda ay ku xiran tahay haddii ilaahay idmo sidoo kaleetana ololaha wacyigelinta ilaa xaajiguu ka dhoofi doona socon doona wasaaradda iyo xamladahaba ay samaynayaan inay maaragtay la socdaan oo ay u dheg lahaadaan oy si fiican uga qayb qaataan baan insha allahu tacaala ku baraarujinaynaa agaasimaha waaxda xajka iyo cumrada wasaaradda waqaafta ee arrimaha islaamka xasan maxamed cadaani ayaa sheegay in la hubinayo sida loogu adeegayo xujayda waxaan kormeer ku soo samaynay dhammaan isbitaalada aan sanadkan siinay qandaraaska oo oo nasiibka u helay inay u shaqeeyaan xujayada soomaaliyeed oo ay wasaaraddu siisay oo ah isbitaalka hodan hosbitaal horyaal kaafi hosbitaal liibaan hosbitaal maanta waxaan joognaa oo aan howlihii ololihii wacgelinta ka wadnaa isbitaalka soomaali sudanes xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho ololaha wacyigelinta way socon doonaan ilaa iyo dhammaadka bisha koowaad ilaa ay ka dhammaanayso xojyadii soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ka soo gaaraan ay aadaan isbitaalka oo si ay u maraan baaritaanada caafimaadka jadka afka baaritaanadaas oo aan horey u sheegnay oo baryahan dhan aan sheegayna inay tahay waajib ama amar ay soo ka imaaday xagga dowladda boqortooda sacuudi carabiya oo howlaha xajka iyo shu-uuntiisa waajib oo mas-uul u ah dhammaan caalamka islaamka waxaana laga rabaa xaajiga inuu leeyahay istidaaca sixiya ama awood jireed iyo caafimaad inuu leeyahay si u guto xajka maadaama xajka mashaqaadkiisa iyo dhibaatadiisa iyo ay aada u badan tahay dowladda sacuudi carabiya ayaa soo kordhisay sanadkan in xaaji walba laga baaro cudurrada faafa inta uusan ka soo bixin dalka uu ka imaanayo waxaana ka mid ah in ka badan koo iyo toban kun xujiyo soomaaliyeed oo ka baxaya jamhuuriyadda soomaaliya magaalada baydhabo ayaa maanta laga dhagax dhigay dhismaha xaafad casri ah oo laga dhisi doono shan boqol oo guri siraaji sheekh isxaaq ayaa baydhabo ka soo diray magaalada baydhabo ayaa maanta martigelisay munaasabad rasmi ah oo dhagaxdhig looga sameynayay mid ka mid ah mashaariixa ugu waaweyn ee horumarinta magaalada baydhabo kaasoo lagu dhisi doono shan boqol oo guri kuwaas oo si buuxda ugu qalabaysan adeegyada asaasiga ee bulshada sida biyaha korontada wadooyin iyo adeegyo kale oo muhiim u ah nolosha aadanaha mashruucan ballaaran ayaa waxaa hirgelinaysa haqsoor group company iyadoona si dhow la shaqayn doonta ama wada fulin doona mashruucan dowladda hoose ee degmada baydhabo waxaana laga fulin doonaa duleedka bari ee magaalada baydhabo ujeedada mashruucan ayaana ah in kor loo qaado bilicda magaalada lana helo deegaan casri ah oo ku habboon nolol tayo leh islamarkaasina ka jawaabi karta baahiyaha sii kordhaya ee dhinaca hoyga mashruucan ayaa waxa uu astaan u yahay iskaashi mirodhal ah oo u dhexeeya dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ganacsatada gaarka loo leeyahay waxaana door muuqda uu ka qaadan doonaa horumarka waara shaqo abuurka iyo kobaca dhaqaalaha magaalada baydhabo taasoo sii xoojin doonta kaalinta istaraatiijiyadeed ee koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha haqsoor group company oo faahfaahiyey maraladaha kala duwan ee xaafadan dhismaheeda uu mari doono gudub eedan kamahadsantiin anti geekaan sharaftan geeka oo qabiiste eh anti ani sharaftan antiisa kooytaan macnaha barnaamijkan oo dhagax dhegan xaafadan antiisaan kolgiib kalaan oo nin dhagax dhegdaan oo maana goobe dalti guud bulkubiy aragdaan xaafada may ka koobantahay shan boqol iyo labaatan koob gure oo xaafada real state laku fadaay wal alwali damooyinka guud hayna way kubiy may balataa lama erig biyod iyo lata masaajid jaamaca lata oo dhulwiin ka talagali meel oo nasiinye lata goob caafimaada lata lama meel oo goob walbarashe lata qeyb kale saddex oo dadka agoontaninka talagalay iyo lata oo walaka baraw qeyb kale may lata oo dadka danyartaninka talagalay guryaar sare laka dhasaa yoo naftiyo oo hadda laka bilaabo doonto bilama gure markan guud ahaan hadda lama gure oo sambal ee laka dhasi ama tusaale eh saxaafadda leendhas la fadaw guriga wal al waliba oo adeegyahay waa in dhammaystiri korontadii biyoogii wadooyinkii guri kasteeba afar qori lama muskuladii kushiinjo iyo barandadiyo iyo beer iyo mundurshay ka koobanyihi qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay waxaana ay tilmaameen in muhiimad gaar ah u leeyahay mashruucan bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo haqsoor notoyada haqsoor wada shaqeeya naqshada iyo dhulkaasi sidii lamu waafajii lahaayey low number five oo madaxweynaha saxiixi baarlamaanka dowladda koonfur galbeed saxiixi wasiirada koonfur galbeed hamareen oo xeerka dhulka koonfur galbeed maybamartii lahay wada shaqeeyeen taasoo eh in dhul kasta oo cabirle oo la dhisow boqolkiiba soddon lakajare waxyaaba mayba danti guud lankasta oo ama iskool haadoy ama elbiyod haadoy ama xarun caafimaad haatoy ama markaas wadooyinka mayba meelaha galaan haaden iyo alaalamayba tasiiraad mayba lambaahda in mayba lakajare may iidanka faraxsanaa mashruucan oo kina lahwadi haqsoor hawadey may la raayusa horumarka tilmaamo oo meylaraay degmadii iyo hakulashaqeeya noosada beeladka la naqshadeeyo noo ahatee iyo maybua ciidanka faraxsana baydhowisi mise ogding maybuha isku degoo lakadegaay marka tan may ataa tusaale lakadeyda wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane xasan cabduqaadir oo ka mid ahaa martidii ka soo qayb gashay dhagaxadhigga mashruucan ayaa dhankiisa si aada ugu ammaanay dadka gacanta ku haya dhismaha xaafadan adeegyada horumarineed ee xilligan ay ka fulinayaan magaalada baydhabo laakiin magaaladan baydhabo horumarkii hata suubiyahayto horumar bulshada oo dhan oo soomaalida oo dhan aragahayto haddii nagada lahayti in la ballaariyo xaafadooshe haddii nagada lahayti jidadsheed in la dhiso haddii nagada lahayti bilicdii in laku shaqeeyo mustaqbalka walii rajeeyanaya caasimadda soomaaliya in baydhabo nagata aan dhowr munaasabadood arrintaas ka sheegi walaa aan anka sheegawna walkalama ee caasimadda soomaaliya oo kumeel gaara iyo hanagani magaaladan walaaya ka dhisantay ka hormarti madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa saxiixay qabyo qoraal amar ku bixiyey in maraykanka uu ka baxo lixdan iyo lix hay-adood oo caalami ah aqalka cad ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan qaab ka duwan ka horjoogidda danaha maraykanka hay-adaha waxaa ka mid ah soddon iyo kow hay-adood oo ka mid ah kuwa qaramada midoobay qaar ka mid ah ayaa ka shaqeeya la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo horumarka nabadda iyo dimuqraadiyadda heshiiska qaramada midoobey ee qaabdhismeedka isbeddelka cimilada iyo sanduuqa dimuqraadiyadda ee qaramada midoobey ayaa ka mid ah hay-adaha maraykanka uu ka baxay warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jawhar waanaga intaa